waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali iyada oo lagu guda jiro wejigii ugu dambeeyey ee doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi galmudug islamarkaana la doortay guddiga doorashada madaxweynaha ee madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi galmudug oo ka kooban ilaa iyo saddex iyo toban xubnood ayaa waxa ay guddiga soo saareen jadwalka doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii xilli qayb ka tirsan guddigaasi ay ku dhawaaqeen in gebi ahaanba aanay ka mid ahayn guddiga islamarkaana isaga baxeen iyagoona cadaalad daro ka tabanayay xubnaha guddiga ayaa waxa ay doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen iyagoo islamarkaa soo saaray jadwalka doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii waxaana qoraal ka soo baxay guddiga lagu shaaciyey in afar iyo labaatanka ilaa iyo shan iyo labaatanka bishan ay qabsoomi doonto diiwaangelinta musharaxiinta doonaysa xilka madaxweynenimo iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug halka lix iyo labaatanka iyo toban iyo labaatanka bishan la dhegaysan doono khudbadaha musharaxiinta madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisii guddiga ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ay dhici doonto soddonka bishan aynu ku guda jirno ee janaayo sanadkan laba kun iyo labaatan sida guddiga uu sheegay taariikhdu markay tahay afar iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka labadaas maalmood nasiino iyo ololo doorasho ayaan ugu talagalnay dhagaysiga khudbadaha musharaxiinta madaxweynaha hal maalin oo ah lix iyo labaatanka bishan oo janaayo ah dhagaysiga khudbadaha musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenka toddoba iyo labaatanka janaayo ayaan iyadana ugu talagalnay lambar lix nasiino iyo ololo doorasho siddeed iyo labaatanka bishan iyo sagaal iyo labaatanka ayaan ugu talagalnay lambar toddobo qabashada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug waxay noo dhacaysaa haddii aan la idmo maalinta soddonka janaayo ah dhaarinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug isla soddonka maalintaas ayay noo dhacaysaa
laakiin xildhibaanada ururka ahlusunna ee ugu jira baarlamaanka galmudug ayaa waxay durbo sheegeen in si cad ay uga soo horjeedaan guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha maamulka galmudug iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii ee lagu doortay magaaladaasi dhuusamareeb shan ka mida saddex iyo tobanka xubnood ee guddiga doorashada madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisii kana mid ah kuwa ururka ahlusunna ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada dhuusamareeb waxaanay sheegeen in guddigu ay faragelin ku hayso dowladda dhexe ee soomaaliya waxaa jirtay faragelin xoog leh in lagu sameeyey guddiga oo guddiga xibno ka mid ah la yidhi haddaad doorataan guddoomiyaha qofka xildhibaanka loo wado oo hebel la yidhaahdo xataa xildhibaannimada laydinka saarayaa annagaa ina damiinanay annagaa xildhibaanna ina ka dhignay ma dooran kartaan runtii arrintaas waxaa faragelin xoog leh oo ka timid dowladda federaalka xaggeeda ka timid ay ahayd dad ka mid ah oo qaybo ka mid oo mas-uuliyiinka ah ay arrintaas ay wadeen waxaa kaloo faragelin ku sameeyey sharci darro ah guddiga oo arrintiisii si afduuba oo xooga ula wareegay guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug gudoomiye gacal ayada laftirkeeda aan ognahay waxyaala annaga aan raalli aanaan ka ahayn oo guddiga qayb ka mid ah annagoo ah aanaan raalli ka ahayn baa dhacay oo ay ka mid yihiin in xilligii doorashadu ay dhacaysay la joojiyey doorashadii oo socota markii guddoomiyaha baarlamaanka la doortay ayadoo annagoo guddigii oo shaqadii wadna oo guddoomiyaha guddiga inta talooyin kale iyo howlo kale la joojiyey meeshaasna annaga sidaan aaminsannahay ay ka dhacday isdawmarsiin iyo corruption weliba hoolka dhexdiisa ah ay ka dhacday marka waxaan rabnaa annaga in doorasho xalaala meeshan ay ka dhacdo oon aladaad la samayn oon buuq la samayn oo waxyaalaha dadka wax loo siman yahay ay doorashado noqoto dadka looga shaki qabo ama dad gaara inay wataan ama gruub gaara ay u shaqaynayaan ama koox gaara ay u shaqaynayaan ama murashax gaara ay u shaqaynayaanna mamnuucayba ka tahayba in la yidhaahdo ama guddi baa tihiin ama hogaanba guddi baa tihiin hase yeeshee guddoomiyaha baarlamaanka galmudug maxamed nuur gacal ayaa sheegay in wax waliba ay ku socdaan si wanaagsan islamarkaana uu rajaynayo in wakhtigii loogu talagalay ay dhacdo doorashada madaxweynaha maamulkaasi galmudug iyo ku-xigeenkiisii sidaas darteed waxaan ugu baaqaynaa dhammaan musharaxiinta wixii maqan iyo wixii jooga inay deg deg isku diiwaangeliyaan bilaabaan kaambeynkooda iyo ololahooda doorasho wakhtiga kooban ee guddigu soo saareen ay ka faa'iidaystaan sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dadka reer galmudug dadweynaha reer galmudug oo muddo dheer sugayey maamulkii hore oo wakhtigiisu dhacay oo muddo toddoba bil ah laga joogo inay maanta u wada guntadaan sidii maamulkaasi uu ku hana qaadi lahay waxaan ayagana ugu baaqaynaa sida ugu fiican inay doorashadaas ayaguna uga qayb galaan kaalin muglana ka qaataan lana shaqeeyaan ee, guddiga maalmaha soo socdo lana socodsiiyaan ee, dadweynaha soomaaliyeed iyo dadka reer galmudugba hadba meesha ay wax marayaan iyo tallaabooyinka la qaadayo iyo sida doorashadu ay ku socoto una bandhigaan een, ee, dadka soomaaliyeed sida ay wax u socdaan mar labaad aadaa u mahadsantihiin een, ee, waxaana rajaynaynaa inay guul noogu dhammaato doorashada broseskeedii iyo habraaceedii oo maantay noo bilowday khilaafka ka taagan doorashada madaxweynenimo ee maamulka galmudug iyo ku-xigeenkiisii ayaa sii xoogaystay kadib markii ururka allusunna ay si weyn uga soo horjeesteen falal ay sheegtay in dowladda soomaaliya ay ka wado magaalada dhuusamareeb iyo gudaha baarlamaanka maamulkaasi galmudug bayaan ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda galmudug ayaa lagu caddeeyey in aysan qayb ka ahayn doorashadaasi ay sheegeen in dowladda federaalk ee soomaaliya ku doonayso in maamul iyada ay wadato halkaasi laga dhiso ahlu sunna waxay caddaysay in dowladda dhexe ee soomaaliya ay soo xushay siday yidhaahdeen xildhibaanada galmudug ee sagaal iyo lixdanka ka mid ah islamarkaana loo diiday odayaasha dhaqanka inay soo xulaan waxay sheegeen in ururka ahlu sunna aysan qayb ka ahaan doonin dhismaha maamulka galmudug ee hadda ka socda magaalada dhuusamareeb waxaanay ugu baaqeen dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada shir looga hadlayo arrimaha dhismaha maamulka galmudug inay isugu yimaadaan waxaana bayaankan ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda galmudug ee ururka ahlusunna sheekh shaakir uu ku soo aadaya xili madaxweynihii maamulka galmudug axmed ducaale geelle xeef uu iminka ku sugan yahay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaasoo dhowaan uu ku dhisay baarlaman kale oo galmudug cabdiraxfiid cabdisamad idaacadda s b s magaalada muqdisho
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali